waxaa la soo ururiyey xogo xogahaas ayadoo laga duulayo shan qayb caafimaadka waxbarashada nafaqaynta biyaha nadiif inay ilmaha helaan ilmaha oo xuquuqdooda la dhowro aduu ilaa shan eriya wuxuu caddaynayaa wadciga hadda ay ku sugan yihiin caruurta soomaaliyeed wuxuu kaluu caddaynayaa waxyaabaha aad loogu baahan yahay iyo meelaha khatarta zaa'idka ay ka jirto iyo caruurta aad u dhiban marka arrintani waxay wax ka taraysaa marka deeqbixiyayaasha ama dowladda soomaaliyeed markay u qorshaynayaan ama wax u qoondaynayaan waxay tus waxay siinaysaa sawir ay ka ambaqaabi karaan waaya waxbarashadaba aan ku bilowno dabcan aad baad ugu ololaysaa dhinaca waxbarashada caruurta heerkeebaa lagu qiyaasay hadda waxbarashada caruurta soomaaliyeed guud ahaan waxbarashada caruurta soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa marka loo barbardhiga adduunka mar waxaa loo barbardhiga adduunka intiisa kale mar waxaa loo barbardhiga qaaradda afrika marka meelo badan loo barbardhigo aad bay u hoosaysaa mid waa midoo diiwaangelinta dugsiyada hoose oo caruurtii da'da dugsiyada hoose lagu bilaabi lahaa aad bay u hoosaysaa tayada waxbarashadana ma sarrayso baadiyaha dadka ku nool miyigana kaba sii daraan saa kuwii magaalada yaananba wax wada fiican haysanin dadka xeryaha barakacyaasha ku nool oo kale aad bay u dhiban yihiin ma helaan waxbarasho marka bictureka kuu soo baxay sawirka guud waxaad ka cabiranaysaa soomaaliya heerka laga rabay ma joogto maxaa sabab u ah marka marka aan soomaaliya oo dhan aan fiirinno waxaad arkaysaa soomaaliya waxay ka soo kabsanaysaa dagaal soo jiitamay iyo burbur soo jiitamay marka burburkaas wuxuu ku dhacay iskuulaadkii wax lagu dhigan lahaa waxaa burburay manaahijtii iyo macallinkii dad wax bari lahaa xitaa macallimiintii wax dhintay wax tegey wax gaboobay ilaa shan iyo labaatan sana wixii burburaayay ilaa wax soo saarkii hoos buu aad ugu dhacay waad qiyaasi kartaan taas waxaa ku dheer ee dhaqaala xooggan oo waxbarashada la geliyo dowladda uma haynin waxaa lagu tiirsan yahay waa waxa deeqbixiyayaasha laga helo iyo unisef oo u ololaysa xuquuqda caruurta iyo waxbarashada waxay deeqbixiya ka soo qaada oy enjiyo u dhiibto waxaasaa wax lagu wadwaday waxaasna ma noqon karto wax lagu dabooli karo waddanka baahida waxbarasho ee ka jirta haddii aan dhinaca caafimaadka u soo weecanno waxaad ka dhawaajisay in warbixintan ama xaaladdan lasoo bandhigay ee caafimaadka carruurtana taabanaysay heerkee buu marayaa isna caafimaadka carruurta soomaaliyeed caafimaadka carruurta soomaaliyeed marka mar loo barbardhigo adduunka iyo mar laisu barbardhigo soomaaliya dhowr sana ka hor haddaan fiirino dhowr sana ka hor waxaad isdhihi way ka soo yararaysay laakiin weli aaday u hoosaysaa oo marka loo barbardhigo adduunka waxaad arkaysay markii warbixinta aan jeedinaayay dowlado yaroo afrika oo tacbaan ah sida seraleon iyo jaad iyo unbaa naga hooseeya laakiin maraa jirta annaga aan u hooshayn jirnay sow hadda uma hooseyno laakiin weli meel kore ma aanan gaarin laakiin kuwaasaan ka soo yaro kormarnay marka wax badan baa noo dhiman inaan qabanno waaya carruurta la askareeyo iyaga maxaa laga sheegay waatii horey ee muddooyinkanba aad loo hadalhayay in soomaaliya gudaheeda askareyn carruur ay ka jirtay dhinacyada iska soo horjeeda arrintaas wax isbeddela ma ku yimid arrintaas waa aad baa loo looga shaqaynayay hay-ada badana ka shaqaynayay hay-adahan u-nka dowladda soomaaliya ee ururada u dooda xuquuqda caruurta macnaha waa arrin aad looga shaqaynaya laakiin waxaan u baahannahay inaan helno statistics oo dhab ah waxaa la sheegaa ilaa shan kun oo caruura in la askareeyey dowladda waxay dejisay siyaasado oo looga hortagaya arrintaas marka waa laga hortegayaa laakiin weli statistika dhab ah waa inaan helnaa iyo xog dhab ah oo rasmi ah ku salaysan arrintaas waxaa la sheegaa in cudurro shuban biyoodku ugu horeeyo in caruurta soomaaliyeed uu haleelo waxaana sabab u ah biyaha aan nadiifta ahayn oo badanaa caruurtu ay isticmaalaan amaba la siiyo arrimaha ee sidii ay ku heli lahaayeen caruurta soomaaliyeed biyo nadiifa iyo waxyaabaha ka hortaagan inay biyo nadiifa helaan biyaha dawlad baa gacanta ku haysay oo biyo nadiif ah Soomaaliya laga cabi jiray systemkii isaga ah wuu burburay hadda waxay la cabaayeen waa ceelal oo xataa aan aad u sii fogeyn waa waad arkaysay bakteeriyadii iyo wixii xataa qalabkii looga baari lahaa ma jiro dadka waxay arkaan biyaba hadday arkaan way cabaayaan haddii kale biyaba ma hayaan marka taas waxay u baahan tahay in dhisma iyo dawladda iyo hay-adaha iska kaashtaan laakiin way socotaa arrin